nasre jaamac maxamed waxay shukaanta haysaa gaarigii ay ku baran lahayd darawalnimada muddo ayay ku taamaysay in muqdisho oo nabad ah ay gaadiid ku dhex kaxayso waxay ka mid tahay dhowr haween ah oo hadda tababarka ku jira markii ay dhammaysatana waxay qorshaynaysaa inay imtixaan gasho si ay u qaadato rukhsadda gaadiid wadista oo ay bixiso dowladda soomaaliya
waxaa aad u fahan ama aad u fudud in la barto gaarida otomaatikada magaalada marka aynu joogno laakiin gaariga geerkaa inaad barato imtixaan aad ku gasho deetana lesin aad doonato wax sahlan ma ahan gaarigan marka aan lesin doonanayno waana la weydiiyo geer ma garanaysaan no maya otomatigan meelaha waa ku barbaranay laakiin wax geer oo xirfada u yeelana ma jirto dan waxay nagu dhiiragelisay inaan iskuul geerkanana barno xirfadii gaariga udhaga dhigmed aa dhamaystirno kadib si aan lesinkeenu u doonno darawal dhamaystirna u naqano
nolosha soo laabanaysa ee caasimadda iyo amniga hagaagaya ayaa dumar badan oo ay nasre ka mid tahay ku dhiira gelinaya barashada kaxaynta gaadiidka magaaladeena waa muqdisho waana caasima dalka soomaaliya mar haddaa xirfada baratane wax kurba iyo wax walwal iyo wax mashaakil ee nagu haysa ma lahan because maanta way sahlan tahay haddaa leesin haysano meel kasta inaa gaari ku kaxaysano dumarka gaadiid wadista ku baranaya muqdisho waa kuwa daayar hadafkooduna waa inay gaaraan isku filnaan dhammaystiran
waxaa igu qasbay waxyaalo badan soo inaa ugu kaaftoomo qof inuu gaari ii wado inaa aniga isku filnaado inaa qof karti lahay oo wax walba ay samaysan karta inaa noqdo sasaa u jeclaysta inaa gaari wado waana xirfad ani aa jeclaa waana ku faraxsanaa in waddanka lagu soo kordhiyey haaga iskuulaadaa ugu faraxsanaa maamulka xarunta hage ee dumarkan baraya kaxaynta gaadiidka ayaa sheegaya inay aad u kordhayaan dalabka uga imaanaya gabdhaha doonaya inay bartaan wadista baabuurta iskuulka markaan hirgelinay ardayda aan qabanay waxaa ugu badnaa gabdhaha wiilasha aada diiwaangelinay iyo gabdhaha waxaad dareemaysaa gabdhaha inay namber aada u badan ahaayeen waxaan isleenahnay waxyaabaha sababay inay gabdhaha xilligan ay aada u danaynayaan xiiseynayaan inay bartaan gaari wadista inay tahay wadciga amniga magaalada oo soo hagaaga iyo isbedelka nolosha ka jirto waddadan oo xidhiidhisa inta u dhaxaysa isgoyska taraboonka iyo sidoo kale isbitalka ordogan ex digfer ee magaalada muqdisho oo ka tirsan degmada hodan ee gobolka banaadir waa halka ugu badan oo ay yimaadaan dadka baranaya gaadiidka kala duwan ee ku nool magaaladan caasimadda ah oo dib uga soo kabanaysa dhibaatooyinkii iyo mashaqadii ay muddo badan muqdisho ay martida u ahayd cabdilcasiis barrow v o a muqdisho